halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed waa barnaamijkii fanka iyo fanaanka oo aan caawa ku waraysanayno fanaanada qaaliga ah oo aad aada uga wada heli doontaan islamarkaana magaceedu yahay faadumo sheekh hilowle faadumina islamarkaana magacyo badan leh loona yaqaano huuma sheekh hilowle faadumina kusoo dhowow barnaamijka fanka iyo fanaanka ee raadiyo muqdisho maasha allah aada umahadsantihiin raadi muqdisho oo long time aan maqlin aad iyo aad waa u faraxsanaa farax farxadeeda lama soo koobi karaa maasha allah waa tahay caawa waxaad marti ku tahay barnaamijkii fanka iyo fanaanka oo aad qayb ka tahay oo caawa dad badani ay ku dhegaysanayaan islamarkaana ay jecel yihiin heesahaagii macaanaa inay halkan ka wada dhegaystaan faadimiina caawa maxaad ugu tala gashay idaacadda raadiyo muqdisho gaar ahaan barnaamijkiisa fanka iyo fanaanka
maasha allah aada ugu faraxsanahay raadiyo muqdisho aan maqlo caawo waxaaba umalaynayaaba inaa xamar dhex joogo laakiin madaxayga iyo qalbigeyga xamaroo joogaa maasha allah waxaa ugu talagalay hees la dhahaayo ciyaal xamar waa dadka qaarkooda waa yaqaaniina umaleynaa iyo waxaa ugu talagalay hees shurub ah iyo waxaa ugu talagalay hees la dhahayo iskafir wixii fool bilaayo waxaa ugu talagalay iyo hees la dhahayo guurka xalaasha dhaqankii waxaaluke nimankii xuja noqdeen guurka xalaasha guurka xalaasha
waa tahay sidoo kale waxaan anaguna kaa codsanay hees la yidhaahdo owdaare heestaasi dadka aada ayay uga wada heleen iyadana caawo inaan barnaamijkeena fanka iyo suugaanta kusoo darsan ayaan jecelnahay waad nala qabtaa soo maaha aada u jeclahay heesteedii waaye aan adduunka aa ugu jeclahay waaye owdaare duulaa igu soo dayacay laaku cabiyaari darbaan dikow andeelne taas maba laga ahaan kara dayaalkaas maba laga ahaan kara aadaa umahadsan tahay faadumina dadweynaha caawa dhegaysanaya barnaamijkaaga fanka iyo fanaanka aad ayay uga wada heli doonaan ugu horeyn goormaa kugu dambeysay magaalada muqdisho ama guud ahaan dalka soomaaliya
guud ahaan dalka soomaaliya waxay igu dambeysay ninety fourkii aan kasoo baxay waxaan kusoo noqday two thousand tenkii aan kusoo noqday hooyadii soo salaamayay hal bilaan joogay waana kasoo noqday londonaan ka imaaday hadda
waa tahay faadmiin haddii aan ku weydiiyo xageed ku dhalatay adiga
aniga waxaa ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada xamar jajab unisheefka
waa tahay xaafadii xamar jajab waxaa kugu dambeysay say la tahay labada kun iyo tobankii markii aada hooyada salaanta usoo aaday
ha
waa tahay ugu horeyn xaaway anoon ku daahayn heesta ugu horeysa teed noogu bilaabaysaa heesahaaga caawa
haddaa rabtid ciyaal xamar ama awdaara adileena joog lamadaas haye ciyaal xamar ma noo fasiri kartaa macnaheeda waxaad ugu tala gashay
haa ciyaal xamaraan nahay maasha allah waaba kula joogaa adigaarkaa iga fiiri ciyaal xamaraan nahay waayo ilaahi fikir maba ubaahnaba heer ay ileyda dadkii oo afgooy shirki waaye anagana ciyaal xamaraan nahay shirki heer xamarkaan nahay ciyaal
waa tahay dadweynahana dhegaysanaya ayaa markaasi uga dhexbaxaynaa heestii ciyaal xamar iyo faadumiina nala dhegaysta
ma qabaa ubad ku dhalo uliya diirkeed ahaa ana duunaarta lahaa arwaax badno asan suubanow madaanada kaa ishaataye arwaax badno asan suubanow madaanada kaa ishaataye orax waa dhacdaayobe awaar waa baxdaa ima sugan aladeedsanahaye orax waa dhacdaayobe awaar waa baxdaa ima sugan aladeedsanahaye reerayuleyda reerayuleyda iyo ciyaal xamaraanige umaa waa ku tuuga umaa waa ku tuuga manoo mootido reer abiyaala reer abiyaala iyo ciyaal xamaraanige umaa waa ku tuuga umaa waa ku tuuga manoo mootido ideen arankeed indhaha nuurkooda buar waa ku ilaalsadaayeed ma ku buri ha ilmeeyine ideen arankeed indhaha nuurkooda buar waa ku ilaalsadaayeed ma ku buri ha ilmeeyine adkaysta ii ala aamina ala aamina arrinkiisa laaye adkaysta ii ala aamina ala aamina arrinkiisa laaye orax waa dhacdaayobe awaar waa baxdaa imaan sugan ala adeegsanaaye orax waa dhacdaayobe awaar waa baxdaa imaan sugan ala adeegsanaaye reer ay u leeda ii reer ay u leeda iyo ilmaabkooyaanihe umaa waa ku tuuga umaa waa ku tuuga manoo oodido reer ibiyaala ii reer ibiyaala iyo ciyaal xamaraanihe abbaa waa ku tuuga abbaa waa ku tuuga manoo oodido
salaam yaa salaam faadimiina aad ayaan kaaga mahad celinayaa heestaasi waxay ila tahay dadweynaha aad i- iyo aad inay uga heleen islamarkaana gaar ahaan ciyaal xamar waxa ay qusaysaa dhallinyarada degan gobolka banaadir xaawey heestan yaa kuu sameeyey erayadeeda
heestaan eryadeeda iyo laxankeeda waxaa sameeyeen la dhahayo cumar afgooyo abwaankeeda cumar
waa afgooye salaamaa asigana waa tahay laxanka iyo muusika
laxanka iyo miraha waxaa sameeyey cumar abgooyo muusigana waxaa tumay macaawiye iyo la dhahayo sidee basal wanaag walaalkeeda tumay waa salaama
waa tahay n waxaan filayaa isagana inuu salaantaasi kaa guddoomiyo n faadimiina haddii aan kugu soo laabto n goormaad tagtay yurub maxaase kugu soo kordhay heesahaaga ma heese n n heesaha banaadiri keliya miyaad adigu qaadaa mise heese soomaaliya oo iyagana macnaha lahjado kale ah oo oo oo afka soomaaliga waad ku qaadaa horta waxbaa aniga heesaheyda waxay u badan yihiin banaadiri
Waad- heesaha kalena oo afka soomaaligana ee waa qaadaa barmakooa ku tuurtaa idi waxaa jira hal hees oo ii sameeyey saaxiibkeeda marna abwaankeeda ilka jiir oo ii sameeyey iyo waxaa jirta hees aan isla qaadnay farxiyo fiska maasha allaha ee laxanka iyo miraha ayada ay samaysay
heestaasi farxiifiska iyo adiga heestaasi farxiifiska iyo adiga Haa.
isla- isla qaadeen Een, wax yar een, cod ahaan ma noo qaadi kartaa
xaalishna jeceylkaadu alibay haddana ila beeri waay markaa dadkaa kadaatay miyaad dabcad kaga dhaqaaqday adaa adaa adaa bi'iyey wanaa adaa adaa adaa bi'iyey wanaagii yaa salaam Eh, Faadimo- in balantiyo ahdiga ruuxii ka baxaa nafsigu deritow kuwa dambeeya deritow kuwa dambeeya maasha allah saaxiibteena waa salaamaya farxiyo heesta labaad ee aad caawa inoogu xijinayso magaceeda
gaara duula igu soo degay noosaa diyaari durba diikow adeelne
waa tahay saasaa rabaa aadan kaaga mahad celinayaa iminkana nala dhegaysta heestii awdaara duule iyo fanaanada faadimiina iyo tesiow
Yeah.
hawdaar guula igu soo dhiga hawdaar guula igu soo dhigaaye dubay halleetumay cidaawadayde
yaa salaam taasina waxay ahayd heestii awdaara duula iyo fanaaniinta fadmiina iyo tesiyow fadmiina haddii aan kugu soo laabto heestaasi een, faahfaahin haddii aad naga siiso yaa ereyadeeda sameeyey laxankeeda iyo muus
allah soo barteen abwaankeena aan jecelnahay cumar abgooyaa sameeyey lacag iyo mirahaba asaa sameeyey muusigna toosiyow anoo tunay waa salaamaa walaalkey tunay
ee, tesiyow heestaasi fadmiina ma is leedahay een, een, shac- shacbiga waxa ay ku yeelatay saameyn saa- saameyn aada u xoogan haa aad iyo aad aad iyo aad kulli baa lagu daray macnaa anigaaba jecleynba heestaas
waa tahay waxay ila tahay heestaasi idinkaa doortay fadmiina ma, ma, ma adigaa doortay mise tesiyow
may toosiyo anoo dooray maasha allah si waa idiin dooray waa tahay een, faadimine haddii aan u soo laabto heesta saddexaad waa guurkii xalaasha heestaasi man- eh, macnaheeda een, dadka ay qusayso iyo sababta loo sameeyey haddii aad noo faahfaahiso
gobol firdowso la dhahaayo abwaanadas ahaa sameysay ayaga ayagaa ayagaa sameysay waxay dhahday anaa qoray heeska ana waa u heestay Eh, shaqaykii waxaa la fee nimankii xujaa la fee buurka xalaasha buurka xalaasha nadaaka ihiin ee sidii xaawaneediya leesku xanaajisa nadaaka tihiin xabadkamaaka xaarayihiin ayraa la ahaadaa loo dhibo waa tahay heestaasi waxaan Heestaas heestaasi waxaan filayaa gaar ahaan in ay ragga taabanayso faadimin haddii lagu soo weydiiyo ma een een oo oo raggu ay kugu soo jeestaan maxaad uga jawaabaysaa
waxawaay waxaan dhahaa sidii idinka migal leewaadaal ahaada laakiin an inaan ay wasa jecliba ana jeesaysaa jeesab waxaan jeclaa heesaha jeceel kale inaan heesaa
waa tahay iminkana na- nala dhagaysta heestii guurka xalaasha iyo faadimiina
Thank you.
ya salaam waa tahay faadimiina haddii aan ugu dambayntii su-aal ku weydiiyo xilligii ugu dambeysay magaalada muqdisho ama gaar guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ahayd labada kun iyo tobankii sida aad sheegtay waxaa laga joogaa muddo sideed sano ah dibna uguma soo laaban ma isleedahay xilligii aad soo laaban lahayd ayaa la joogaa aad iyo aad calooshay noo ogeydaan ku dhahay niyadeeda noo ogeyd bin camala ii heysaan ku dhahay waana jeclahay inaa imaado
waa tahay dadweynaha ku dhegeysanaya maxaad u sheegi kartaa een xilli aad isleedahay waad waa ku talagashay oo waad waad soo aadeysaa marka sanadka waxaan jeclahay ciidda inaa imaado haddii ilaahay yiraaho haddaa ciiddaa imaanin soo furo ciidda aragto waxaan jeclahay dadweynaheeda soomaaliyeed inaan isla ciidnan jeclahay haddii ilaahay yiraaho aad iyo aad aana u salaamaa dadweynaha meel kasta oo adduunka ka joogaan soomaaliyeed waa idin salaamay hal iyo labaan idinku salaamay
Een, sidoo kale faadimiina ugu dambeyntii een, guud ahaan een, reer sheekh hiloole iyo een, iyo reer qaasin hiloole iyo reer karaamaba wadamo een, kala duwan ayaad joogtaan caawa halkan yaad salaan u marsiinaysaa ehelkaagii aad ka salaamaysaa gaar ahaan reer sheekh hiloole waxaa hadda salaamayaa oo marka koowaad aan salaamayaa soomaalideed meel kasta adduunka ay ku joogaan kan labaad waxaan salaamaa hooyaday aan adduunka ugu jeclahay maana xaaji naasir oo ku nool xaafada waa beri iyo inta ehelka dhanaan salaamayaa waxaan salaamayaa heer ilowyo kamiis meel kasta ay joogaan heer aabahee waa waa salaamay waxaan jeclahay inaan salaamo qof kastoo waalidkii ah macal cabidani meel kasta adduunka ay ku joogaan waa soo tirinaa haddii dhaho waqti waayo ilmihiisa meel kasta ay joogaan waa salaama waxaan kaloo salaama aad hambalyo aroos u dirayaa wiilkeyda qaasim maxamed karaamo oo ku aqal galay magaalada london iyo hooyadiisa shukri axmed ibraahim marna saaxiibteed marna walaasheed adigana waa ku salaami adoowiinka iyo soomaali dhan meel kastay joogaan aad ayaan kaaga mahadcelinayaa faadimiina aa waxaad nagala qayb qaadanaysay barnaamijka fanka iyo fanaanka oo si toosa uga baxayay raadiyo muqdisho
aad waxaan aad kale ugu faraxsana dadkii Muq- raadi muqdisho oo dib u soo soo nooleeya aadaan ugu mahad ugu mahadsannahay aadaana ugu duceynaa weliba waxaana jeclahay inay soomaaliya saan usoo socoto maasha allah raadi muqdisho waa ku hanin jiray inaa fadhiisto laakiin maanta anoo fadhiyo wax ma ii dhaanto wallaahi farxadeeda mala soo koobi karo adooyinka aadaan u mahadsantahay waan rajaynaynaa markii aad timaadana in aad si toosa usoo fadhiisan doonto raadiyo muqdisho oo aad soo geli doonto xarunta wasaaradda warfaafinta ee uu ku dhex yaallo waana kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka aad caawa nagala qayb qaadatay ugu dambeyntii heesta iska fiiri wixii fool bilaayo ayaa inoo hartay sida aan jecelahay heestaasi
qofkaas
ee, heestaasi wax ma nooga sheegi kartaa isna waxaa sameeyey sameeyey abwaanshii sameeyey cumar abgooyaa sameeyey aadana uu mahadsan yahay marka kafiirihee aboo iska fiir waxii oo bilaay heestaas waxaa meesha laha ka socoto waaye noo warkeeda halista dhegeyskale waa heestan macnaa aada iigu weyn tahay noo aada iyo aad aada iyo aad faadimiina aad aad ayaan kaaga mahad celinayaa wax hadal ah oo kugu dhiman ayaad halkan ka salaamaysaa dowladda shacabka soomaaliyeed oo halkan ama ba- dardaaran aad u marsiinaysaa kuma talo madaxweynaheena maskaxda soomaaliya xildhibaanada kulli waa salaamay wariyaalka waa inii salaamay soomaaliyeed aan jeclahay waa inii salaamay aad iyo aad aan u jeclahay qalbigeed waa inii salaamay iyo hooyadeeda habreerkeeda oo joogta sidey waa salaamay reer duray waa inii salaamay magaaladeedi waayo waa tahay aad ayaan kaaga mahad celinayaa intaasi iyo heestii iska fiiri wixii fool bilaaya waxa ay gabagabo u tahay barnaamijkii fanka iyo fanaanka oo ay caawa markii inooga ahayd fanaanadeenna weyn faadimiina sheekh hilowle aad ayaana kaaga mahad celinayaa ka qaybgalkaaga faadimiina barnaamijkeenii caawa intaasi ayuu ku egyahay waxaadna nala dheg- naga sugaysaanba waa heestii iska fiiri wixii fool bilaayo
Oh,